أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي يا نصر أجدادي نودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha shawaal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in kufaarta iyo murtadiinta ay ka daaleen ka hortagga camaliyaadka mujaahidiinta isagoona walaac ka muujiyey futuuxaadka ka socda wilaayaadka islaamiga xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha dowladda ridada imaaraadka carabta ay sida qarsoodiga ah soomaaliya u keentay qalab militari iyada oo wakiil ka ah maamulka sahyuuniyadda yahuudda gudoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn kulul loo jeediyey xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta fagaare ku yaala degmada buulafullaay ee wilaayada baay ayaa lagu gubay raashiin dhacay iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha dadka kadib howlgal ciidamada xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in kufaarta iyo murtadiinta ay ka daaleen ka hortagga camaliyaadka mujaahidiinta isagoona walaac ka muujiyey futuuxaadka ka socda wilaayaadka islaamiga warbixinta warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgallada baaxadda leh ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya iyo la wareegiddii ay la wareegeen degmooyin iyo deegaano istaraatiiji ah ayaa walaac ku abuurtay madaxda kooxda ridada soomaaliya mid ka mida xildhibaanada dawaaqiidda murtadiinta ayaa futuuxaadkii ka xasilay wilaayaadka shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose ka qayla dhaamiyey wuxuuna ku sifeeyey halis u soo gashay kufriga soomaaliya kusoo duulay xildhibaan cabdiraxmaan gurey oo warbaahinta la hadlay ayaa si cad u qiray in mujaahidiintu ay la soo baxeen awood xooggan ayna walaac ka muujinayaan madaxda riddada ninkan murtadka ah ayaa ku cataabay in maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada caalamka ay daaleen ayna hoos u sii dhacayaan dadaaladii ay cadowga uga hortegi lahaayeen weerarada mujaahidiinta
maalima meesha lasii tagaayo markaan fiirino maalima maalinta ka dambeyso waxaad moodaa in in hawsha la dagaalanka shabaabka maalin maalin ka dambaysa ay hoos u socoto nimankuna cadowga ahon oo annaga dhinaca kasoo jeedana ay maalin maalin ka dambayso awooddoodina soo kordhayso dagaalkoodana soo siyaadayo waxyaalaha dadka ay ka hadlaayaan oo fashil ku tilmaamayaan waa meelahaas oo laba meeshaan ka sheekeynayna toddoba sano siddeed sano meel xor ahayd ayaa maanta dalku laga qabsaday marka waa waa aniga waxaan qiyaasaa sida wax u socdaan wax saxa maaha hadda haddaanan sida wax u socdaan wax laga bedelina waa ku sheegay shaksi la bedelina inuu dhibaata keena dhici karto waxaa dhici karto shaksi la bedelo muhiima maanta inay dib udhac ugu dhici doonaan laba bilood gudahood ayay mujaahidiintu kula wareegeen inta badan degmooyinka iyo deegaanada dhacabariga wilaayaadka islaamiga shabeellaha dhexe iyo degmada awdheegle waxaana fatuuxaadkii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay xaqiijiyeen ka mid ahaa degmada aadan yabaal iyo sooman aboorey iyo barirre aad baad u mahadsanta abu xasaan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa qorshaha dowladda ridada imaaraadka carabta ay sida qarsoodiga ah soomaaliya u keentay qalab militari iyadoo wakiil ka ah maamulka sahyuuniyadda yahuudda cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo haya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya raadaar uu maamulka ridada ah ee imaaraadka carabta uu si qarsoodiya ugu rakibay meel u dhow gegada diyaaradaha ee boosaaso ee xarunta gobolka bari sida lagu muujiyey sawiro uu qaaday dayax gacmeedka oo ku taarikhaysan maarso labada kun shan iyo labaatan tallaabadan oo markii u horeysay ay shaaciyeen ilo milatari ayaa dhalisay su-aalo ku saabsan ujeedka dhabta ah ee imaaraadku ka leeyahay dhaqdhaqaagan milatari ee uu ka wado deegaankan oo ka mid ah dhulka uu ka aramiyo maamulka shadala dirirka ah ee puntland eelawareedyo ayaa sheegaya in raadaarkan oo laga keenay yuhuudda lana rakibay horaantii sanadkan ay ka mid yihiin waxyaabaha loogu talagalay difaaca weerarada diyaaradaha aan duulayaha lahayn amba gantaalada ee laga soo geni karo dalka yemen oo dagaallo ay kaga jiraan yuhuudda iyo maraykanka imaaraadka carabta ayaa raadaar militari geeyey gobolka puntland ee soomaaliya horaantii sanadkan si uu uga ilaaliyo garoonka boosaaso weerarada suurtagalka ah ee xuutiyiinta yemen ayuu yidhi suxufi u dhashay dalka turkiga kuna takhasusay arrimaha bariga dhexe iyo siyaasadda caalamiga ah maamulka abudabey ayaa sidoo kale lagu soo waramaya in garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso u adeegsado gaarsiinta sahayda maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee r s f kuwaasoo ku dhowaad muddo laba sano ah dagaal kula jira ciidanka milatariga suudaan xogta ayaa intaasi ku daraysa in diyaarado waaweyn oo kuwa xamuulka qaada ah ay si joogto ah magaalada boosaaso uga daabuli jireen hub iyo saanado kale iyadoo mararka qaarna la arkayay ilaa shan shixnadood oo waaweyn kuwaas oo gaarsiin jiray maleeshiyaadka dacmu sariic oo xasuuq ba-an ka geystay dalka suudaan labadii sano ee lasoo dhaafay heshiis laga qariyey baarlamaanka dawaaqidda puntland ayay wararku tibaaxayaan inay kala saxiixdeen madaxa maamulkaasi murtad saciid cabdulaahi deni iyo maamulka abudabay waxaana tillaabooyinkan si cad uga aamusay oo ilaa hadda aan soo hadal qaadin madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan gurguurte mahadsanid caliyare gudoomiyaha golaha dawaaqidda kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeen kulul loo jeediyey xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta marwaan moxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya murtad maxamed cali cumar caananuug oo ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa eedamo kulul u jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka ridada iyo sidoo kale murtad xasan gurguurte waxa uu sheegay in aadan madoobe uu ka xirtay xaruntii shirkiga ay ku shir jireen kadib markii uu ka cabsaday in xilka qaadis lagu sameeyo waxa uu sheegay inay golaha dawaaqiidda ay u dooran doonaan gudoomiye kale oo u bedel murtad aadan madoobe isagana ay xilka ka qaadan doonaan sidoo kale xukuumaddu hogaamiye murtad xamse cabdi barre ayuu sheegay inay tahay mid fashilantay keliyana ay ku soo hartay boobka hantida shacabka horta guddoonka baarlamaanka markii sidaas sharci darradaas ayadaa oo horta baarlamaanka ugu xiray maxaa dhici kara marka hadda waxaan u malaynayaa isbuuc ka badan oo baarlamaanka xiraya wuxuu u xirayana aan la garanayn cabsidii iyo mooshinkii asaga ka socday markuu maqlay ayuu baarlamaanka albaabkiisa xirtay furihii baarlamaanka asaga uu xaray uu jaabka gashtay albaabadu xiray ilaa intee lagu xirnaan karaa sharci darrada ayada ah oy baarlamaanka maanta ka gadoodeen ka dhiidhiyeen waxaa dhici doona parallel process waxa la yidhaahdo in gudoomiye kale inta la doorto araaji la qabto garanaysaa isheeg shalay wuxuu ku baxay kumeelgaarkee fawru ku baxay gudoomiye aadan madoobe markuu baarlamaanka hogaamin waayey wax qawaari wixii doona asaguu baarlamaankaas ka samaystay fawru ku baxay waa la yaqaanaa yutuubyada ay ku jirtaa siduu ku baxay sidiiu haddana ku baxaya sababtoo ah sharci darro sharci darro ay dhashaa gudoomiye wuxuu sameeye sharci darro waa xataa waxaan aaminsana aragtitiisa ah ma ah baarlamaanka hadda intuusan furmin mooshin xukuumadda oo la xisaabtanaha socday xukuumaddii markay ogaadeen inuu ayagu mooshin ku soco oo weliba mooshinkooda lambar culus u ah boqol iyo santin uu maraya xukuumadda mooshinka ayagaa ku kaartan baxaya hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo xiisada xooggan ay ka dhex taagan tahay baarlamaanka riddada taas oo sababtay in murtad aadan madoobe uu xarunta baarlamaanka riddada albaabada isugu dhufto cabsigu ka qaba mooshin laga keeno isaga iyo murtad gurguurte mahadsanid marwaan ugu dambeyntii fagaare ku yaala degmada buulafulaay ee wilaayada baay ayaa lagu gubay raashiin dhacay iyo waxyaabo kale oo dhibaato ku ah nolosha dadka kadib howlgal ciidamada xisbadaha ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abu xasaan hay-adda al amru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa maalmahan sare u qaaday la dagaalanka raashinka dhacay iyo waxyaabaha maanka dooriyo iyagoona howlgallo arrimahaas ay ku baarayaan ka sameeyeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay si gaar ah degmada buulafullaayo ee xarunta wilaayada waxaa la arkayaa ciidanka xisbada oo baaraya goobaha ganacsiga si gaara baqaaraha lagu iibiyo raashinka si ay u kontaroolaan waxyaabaha dhacay maadaama ciidanka xisbadu ay mas-uul ka yihiin badqabka ummadda muslimka dhammaan goobaha ganacsiga iyo dukaanada lagu iibiyo dharka iyo kuwa shoobinka ayay ciidanka xisbadu baarayeen waxayna dadka kula macaamilayeen si wanaagsan oo dabacsan sida uu sharaxayo afhayeenka guddiga ganacsatada degmada buulafullaay cabdulaahi moos oo aan ku booqannay goobtiisa ganacsi xilli ciidanka xisbada ay baarayeen baqaarkiisa kulley wixii oo ishooda ay qabatay ayagaa baarayay ayagaa dhexgalay ayagaa falanqaynayay marka alxamdulilah taan waa ilaahay fadligii Eh, waa soo istaagayaan walaalayaalow bal howlgalaan rabnaa ay leeyihiin marka waa ay soo gelayaan tartiib si deganaan sheegaa soo qaba sheegaa soo qaba sheegaa soo qaba wixii kalena ayagana dhinacooda ay kasii fiirnaan waa si tacaamul wanaagsan maasha allah alxamdulilah rabbi alcaalamiin gelinkii dambe ee shalay ayay ciidanka xisbadu meel fagaaraha ku gubeen waxyaabaha dhacay oo ay soo qabteen oo ay ka mid ahaayeen raashin dhacay waxyaabaha maanka dooriyo iyo dharka khafiifka ah ee hablaha muslimaadka ah dhowr jeer looga digay inay qaataan si guud horta xisbada waxay ilaalisaa daruuraatul khamsa nafta bini'aadamka ayay ilaalisaa hadday tahay axwaalu shakhsiga ee waxa lidda ku ah amniga iyo- ayay toos u ilaalisaa waxay la falgashaa isha wax khiyaanaysa ee waxyaabaha dhacay ayay ii sheeg la falgashaa ay soo qabataa oo runtii ee dhib ku ah nafta een, caafimaadkeeda dhibaya ayay soo qabataa suldaan aadan deerow suldaan aadan isaaq iyo ugaas cali maqane oo goobjoog ahaa fagaarihii lagu gubayay waxyaabaha dhacay ayaa ka warbixiyey waxa indhahooda ay arkeen ee u muuqanayay waxaa ii muuqanaya hadda la gubayaa een, bur dhacay traamadool diyaano wax kasta oo xumaa ayaa meeshan laysugu keenay oo laga soo qaaday magaaladii laga soo bixiyey ummaddii muslimiinta ah oo lagu dhibaatayn lahaa laga soo qaaday ilaahay fadligiisa xisbida ayaa soo qabatay waana la gubayaa maasha allah wallaahi howlgalkan waxaan u aragnaa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo weliba in la dardargeliyo oo maalin walba hawshan oo kaleeto la qabto ayaan leenahay arrin aad u wanaagsan waaye oo muslimiinta macnaha een- een lagu badbaadinayo oo nolosheedu iyo dhaqankooda iyo anshaxooda lagu badbaadinayo waaye ma iman wadahaye bur iodhi oo lakagubyahay ikaraamudool i diyaano iyoba lakagubahay walaalaha xisbadu jazakumullahu khayran lay waajibsha gududen ummada muslimiinte maskantiyo irladyo sharaftiyo yoo ankahayan iyo ilaaliyayan jazakumullahu khayran lana waxaa ii muuqdo in wix alla wixii ummadda dhibka u keenayay ay ka mid tahay sida raashinkan hadda l- oo gubinayo burka la yidhaahdo sida daroogada iyo waxyaabaha dharka oo khafiifka ah oo ummadda suuqa aan la geli karin ayaa hortayna yaallo ciidanka xisbada ee ka howlgala dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha waxayna sidoo kale ciidankan ilaaliyaan waqhtiyada salaada oo dadka ay ku baraarujiyaan in xilli hore ay masaajidda galaan taasoo dhaqan gashay waxayna dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay ay qaateen awaamirta xisbada iyagoona xilli hore gala masaajidda si ay jameecada ula tukadaan aad buu u mahadsan yahay abuuxasaan ayuu kaasi ahaa guud ahaana warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu